halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale hiriirka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa jimce koob iyo labaatanka bisha maarj labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddana wadajir waxaa idiinku daadihinaya anigoo asahre ciidla nuur iyo caashe ibraahim aadan
waxaa la rabay inay sii dabagalaan intay kala laalaadaan oo yan ishabayn oo carag iyo waxaas ku jiraan in inta laga lasii kala eriyo oo la kala firdhiyo oo maaragtay waktigaas oo kale ugu nugul yihiin in maaragtay sidaas la yeelo laakiin haddii laba beri laba maalmood saddex maalmood lala sugo dib bay soo abaynayaan
kaasi waxa uu ahaa jenaraal maxamed nuur galaal oo ka tirsanaan jiray saraakiishii ciidamadii dowladdii soomaaliya oo ka hadlaya istaraatiijiyadda ka dambaysa howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab waxaana uu qayb ka yahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo goor dhowaad maqli doontaan
anigana toddobaatankii ayaan isbarannay siga reer xudur buu ahaa anna daydhadan ku dhashay oo marka waanu su dhoweynay muddadaas wixii ka dambeeyey xiriir joogta ah ayaan lahayn kaasina wuxuu ahaa shariif maxamed cabdallah oo aanu ka waraysanay geerida ku timid allaha u naxariistay siyaasigii shariif saalax maxamed cali oo horey wasiir uga soo noqday soomaaliya maantana ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale marka horese warkii dunida
madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in dalkiisu uu hakinayo tallaabo uu cunuqabatayn ugu soo rogi lahaa dalka maraykanka taasi oo jawaab waa cunuqabataynta maraykanku saaray ruushka oo la xidhiidha xasaradaha ka alowsan dalka ukraine tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo aqalka sare ee baarlamanka ruushka uu cod buuxda ku ansixiyey in gobolka krimiya uu ka mid noqdo dalka ruushka aqalka hoose ee ruushka ayaa go-aankaasi aqbalay shalayto maalmo uun kadib markii shacabka ku dhaqan gobolka krimiya iyaguna u codeeyeen afti ay ku go-aansadeen inay ukraine uga baxaan islamarkaana ay ku biiraan dalka ruushka madaxweyne valadimir putin iyo hogaamiyeyaasha krimiye ayaa heshiiskaasi maalintii salaasada ahayd qalinka ku wada duugay xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa maanta magaalada kiyef kulan kula leh madaxweynaha ku-meel gaadhka ah ee dalkaasi ukraine iyo kusimaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxaanay isla gurfayn doonaan qaabka loo xallin karo mashaakilka ka taagan dalkaasi maalintii khamiistiina masterban waxa uu magaalada moscow kulan kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sergey lavrov masterban waxa uu sheegay in uu ku boorinayo hogaamiyaal ruushku in ay ka hortagaan dhibaato ka dhacda gudaha ama meel u dhow ukraine oo dhalin karta xiise dagaal maalintii arbacadii lasoo dhaafayna madaxweyne barack obama ayaa ku dhawaaqay cunuqabatayn hor leh oo ka dhana dalka ruushka waxaa socda baadigoobka diyaaradda maqnayd ee dalka maleysiya iyada oo xoogga la saarayo meel aada u fog ee badda indian oceanka dhinaceeda koonfureed iyada oo saraakiil australia ka tirsan ay sheegeen inaanay jirin wax cad oo markhaati ah in labada shay ee lagu arkay goobta baaritaanku ka socdo ee satellaydyadu ay sheegeen inay yihiin burbur diyaaradda ah shan diyaaradood oo kuwa waxbaaro ah ayaa dul haadaya goobta taasi oo qayb ka ah dadaalka caalamiga ah ee la isugu dayayo in lagu soo helo waxyaabaha burburka oo ay suurtagalna tahay inay yihiin diyaaradda maleeshiya oo luntay sideedii bishan maaj sideyna rakaab gaaraya laba boqol sagaal iyo soddon diyaaradaha waxbaaraya ayaa waxaa ku jira qaar ka socda dalalka maraykanka australia new zealand iyadoo dalalka dalalka shiinaha iyo jabaan iyaguna gacan ka siinayaan ilaa iyo hadda ma jiraan raadad cadcad oo muujinaya waxa ku dhacay diyaaradda markii ay ka libidhay waddadii ay haysatay markaasoo ay kasoo duushay magaalada kualalambuur iyadoo u socotay magaalada beijing dalka australia ayaa waxa uu soo bandhigay muuqaalo satellite oo muujinaya laba shay oo ay dhici karto inay yihiin qayb ka mid ah diyaaradda oo mid ka mid ah uu dherarkiisu yahay afar iyo labaatan mitir halka kan kalena uu dherarkiisu yahay shan mitir ra-iisul wasaaraha waddankaasi australia ayaa sheegay in dalkiisa uu soo bandhigayo wax kasta oo uu arko taasoo qayb ka ah dadaalka lagu raadinayo diyaaradda maqan saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegay in sagaal qof oo rayidihii ay ku dhinteen markii dhalinyaro hubaysan oo ka mida dagaalyahanada ururka taalibaan ay si xeeladaysan u dhaafeen ilaalada hoteel casriga oo ku yaala magaalada kaabuul iyagoo qoryahana ku soo qarsaday maryahooda hoostooda afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi sadiiq sadiiqi ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday oo ahaa afar dhammaantood la toogtay islamarkaana ay dhinteen waxaanu intaasi ku daray in dadka rayidka ah ee la dilay ay ku jireen dad ajaaniba mas-uuliyiinta dowladda afghanistan ayaa sheegtay in ragga weerarka soo qaaday ay soo galeen hoteelka sarena xilli galabnimo ah kadibna ay soo galeen oo ay sugeen ilaa iyo saddex saacadood ka hor intaanay weerarkaasi qaadan waxaana la sheegay in raggaasi weerarka soo qaaday dhammaan da-doodu ay ka yareen siddeed iyo toban jeer ururka taalibaan ayaa sheegay in mas-uuliyadda weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen waxaana ururku ballan qaaday inuu khalkhal gelin doono qorshaha la doonayo in doorashooyin madaxweyne looga qabto dalkaasi afghanistan bisha soo socota ee abril shanteeda sanadkii labadii kun iyo sideedii ayaa ninisa soo miidaamiyey waxa uu galay hoteelkaasi sarena halkaasi oo uu ku dilay lix qof
si wanaagsan iyo jimco wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan ururka ahlu sunna wal-jameeca ee ku sugan gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan dhab ka ahayn inay ururkaasi kala shaqayso dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab hadalkan ayaa soo baxaya iyada oo shalay ay burbureen wadahadallo ka socda magaalada dhuusamareeb oo u dhexeeyey wasiiro ka tirsan dowladda iyo maamulka ahlu sunna haddaba daawud aweys ayaa khadka taleefonka ee gobollada dhexe kula xiriiray sheekh cabdirasaaq cali mire madaxa maamulka ahlusunna waa madaxa maamulka ururka ahlu sunna waxaana uu weydiiyey sababtay wadahadaladii u burbureen
arrimahaas waa waa waa sida loo sheegay ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalka ah wafdi ka kooban ayaa meesha ku kulmay wafdiga dowladda ayaana yimid oo socdaal ku yimid waa hadda maaragtay lagu kala gadoomay oo xasiilaha ama natiijaana ma jirinin sababka keenana wuxuu ahaa wafdiga dowladda ayaa wuxuu la yimid wax aan laga filayninin xilligaas ayada ah xilligan oo lagu jiro badbaadin la badbaadinayo qarannimadii soomaaliyeed iyo ummadii kala habawday oo soomaaliyeed ee labaatan iyo labada sano ka badan dagaaladu ay haysteen in lagu mashquulo ayaa la filayay kooxaha cadowga ah ee dadka soomaaliyeed dhiigooda iska xalaashaday oo iska dhigmiratada sidii loola diriri lahaa wafdigii dowladda ka yimidna waxay la yimaadeen arrin aan u garanay in aysan u dhamayn dowladda soomaaliyeed madaxda qaranku inaysan maaragtay u dhamayn haddana aan u garanay inay wataan dad dana siyaasadeed oo gaar ah kale goboladan soomaalia ahlusunna waljamaca ay gacanta ku haydo maxay yihiin waxyaabaha aada diidan tihiin ee wafdigaasi ay la yimaadeen waxyaalaha ay la yimaadeen waa iska caddeed oo waxay la yimaadeen waxay ahayd ahlusunna waljamaaca magaceeda iyo maamulkeeda sidii lagu burburi lahaa ahlusunna waljamaaca waxay ka tirsan tahay maamulada soomaaliya ka jira waxayna qeyb weyn ka tahay dowladda ruuxadeeda habdhismeedkeedii qeyb ka ahayd dowladda soomaaliya qarannimadeeda dadkii soo dhisay oo dowladda soomaaliyaba soo dhisay ahlusunna waljamaaca hooyo soomaaliyeedayba isku arkeyday badbaadada amniga hadday tahay iyo hadday tahay maaragtay dhisada soomaaliyeed sidaa daraaddeedna uma aanan qaadan wax madaxdii qaranka si buuxda ay qaraarkeeda iyo go-aankeeda u qaateen dad ahdaaf iyo dana siyaasadeed ka leh wax ay wateen aan u aragnay waana nasiib darro dad madax soomaaliyeed sheeganaya maantay oo dhiiggii soomaaliyeed iyo gabdhihii soomaaliyeed la iska kofsanayo lana gowracayo oo la isqarxinayo la qarxinayo dadkii soomaaliyeed inay ku mashquulaan dadkii badbaadada soomaaliyeed u soo jeeday inay burburiyaan inay ku mashquulaan aad iyo aadaan uga xunnahay wa waana waana wa waana beenayna insha allahu tacaala inay ka laabo doonaan wararkeena soo gaaray waxay sheegayeen qodobka ugu weyn laisku haysta uu yahay magaca lagu duulayo howlgallada gobollada dhexe la doonayo ee looga hor imaanayo kooxda al-shabaab in aad ku haysataan magaca lagu duulayo idinku waxaad doonaysaan magacuu noqdo ahlusunna iyo amisom dowladduna waxay rabtaa in howlgalkaasi uu noqdo amisom iyo dowladda wararkaasi maxaa ka jira ma inagu macnaha waxyaalaha hadda aan goobayno maba kamid ahaan kooxaha khawaarijta ah maxaa lo see loola diriraa iyo warku waa ka wen yahay khawaarijta dagaalkooda qofna anagu fasax uma weydiisano nimankaas annagaa soomaali tusnay in la iska celi karo dadkanagiina waa ku dhiiraday sida ay nooga aqbaleenna waa ku mahadsan yihiin taasina waxay ka muuqataa gobolladana oon gacanta ku hayno amnigooda iyo horumarkooda iyo deganaantooda ay ka muuqataa waxa meesha yaalla waxay ahayd dad dana siyaasadeed oo maaragtay dhamac siyaasadeed oo deegaanadan iyo goboladan uga jiro ayaa doonayay inay arrimahaas adeegsadaan oo soo maraan iyadana waxaan rajeyneynaa waa waa waa arrin maaragtay xaqiiqatan lagu degdegay madaxda qaranka soomaaliyeed oo kama dambaysta ah in ay qaaligelin ka bixi doonaan aan sugeynaa insha allah
dowladda ethoobiya oo sida nagu maqaalaha qeyb ka ah wadahadallada haatan dhuusa mareeb aad kula yeelanaysaan dowladda soomaaliya waxay iyadu aaminsan tahay fikirka dowladda federaalk ee ah in howlgalkaasi uu noqdo mid amisom iyo dowladda ah oo idinku aad qeyb ka noqotaan uun taageerada howlgalladaasi dowladda taasi laftirkeeda sooma muujinayso in aadan taageero badan halkaasi ku haysan hadday noqoto gudaha iyo dalkii hore idin taageeri jiray ethoobiya alasuna waljamaaca horta cidda ay ku tiirsan tahay in la fahmo waa waa muhim waxay bani-aadmiga xaggiisa marka la fiiriya alasuna waljamaaca ku tiirsan tahay waa shacabka soomaaliyeed waay ma ahan shaksi maahan laba maahan waxaadna ka garan kartaan dagaalku xilliga uu bilowday dadka uu ku bilowday iyo sida uu u socday ahlusuna waljamaaca waxay si buuxida taageero uga haysataa shacabka soomaaliyeed beesha caalamka iyo dhammaan dadka daneeya nabadda soomaaliyeed waxaan u arkaynaa marka arrintaas guud ahaan gan iyo gabagabada dhan walba warka uu ka yimaado waxaan u arkaynaa waxa meeshaas ka dhacay dad dana siyaasadeed iyo damac siyaasadeed uu ku jiray isku day ay sameynayeen ayaan u arka u arkaynaa madaxda qaranka soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa raaligelin buuxda inay kasii doonaan dadkii agoomahoodii iyo caruurtoodii iyo dhaawacoodii ay dhulka iyagoo yaalla haddana dhiigooda korkiisii warkaas lagu keenay raaligelin buuxda inay u keeni doonaan aan rajeynayna waxaan sugayna waxay ahayd in agoontii iyo maaragtay maxastii iyo wixii daryeelkooda ay dowladdu ka qayb qaadan doonta waxyaalaha caynka la eg ma ma rajeynayo dowlad soomaaliyeed inay ku qanacsanto idinka iyo dowladda xiriirkiinu ka hor intaanu shirkaani laysugu imaanin sidee buu ahaa wax xiriiroo idin dhex mari jiray ma jira ku saabsan dhinaca amniga iyo iskaashigiina hore idinkaga dhexeeyey xiriir noocaasi ah bilahan dhow ma jiray annaga iyo dowladda xiriir wanaagsanaa naga dhexeeyey haddana waa rajeyneynaa inuu naga sii dhexeyn doono waxa keenayana waxay tahay qaranimada soomaaliya anagu aada iyo aad inay dhisanto ujeedkeena iyo hadafkanagu ou yahay calanka madow nimankaas oo wata uu meesha ka baxo waana rajeyneynaa inuu sii socon doono haddii ilaahay wax kasta oon taageeri karna dowladdan inaan ka taageerno annagaa diyaar u ah hadday dhanka amniga tahay iyo dhalanka kaloo muhimka intaba inaan ka taageerna annagaa diyaar u ah waxaa la hadal hayaa ayaana shirar ka socda cadaado oo ku saabsan in maamulada galmudug xibin iyo xeeb iyo kuwo kale ay maamul samaystaan qayb idinkuma ka tihiin maadaama aad ka howlgashaan gobolada dhexe annagu ahlusuna waljamaaca ahaan waa horaanba ugu baaqnay mangogol dowlad goboleed lagu sameynaayo mar hore ayaan ku baaqnay sanadkii tay bishii si toddobaad ayaan ku baaqnay haddana sidii ayaan ugu taagannahay taana waa wax dastuurka soomaaliyeed ku qoran waana maaragtay rajeyneynaa insha allahu tacaala dhamaystirka howlahaas in loo gudbi doono
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdirasaaq cali mire madaxa maamulka ururka ahlu sunna waljamaaca oo khadka taleefonka ugu waramayay daawada weyso washington jooga
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a allah u naxariistay waxaa magaanta magaalada muqdisho ku geeriyooday shariif saalax maxamed cali oo ahaa siyaasi rugcadaaya oo xilal kala duwanna kasoo qabtay maamuladii kala dambeeyey ee dalka soomaaliya soo maray waxauu door weyn ku lahaa howlihii qorista afka soomaaliga marxuumku wuxuu ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada muqdisho oo ay maamusho dowladda turkiga kadib markii uu madaxa dhiig kaga furmay sidaa la sheegay haddaba taariikhda marxuumkaasi shariif saalax maxamed cali waxa ay caashe ibraahim aadan ka wareysatay xildhibaan shariif maxamed cabdalle oo ay qaraabo ahaayeen marxuumka muddo dheerna ay is yaqaaneen
awlan waxa weeyaan shariif saalax maxamed cali xiriir qaraabanimo waa naga dhexeeyaa saaxiibtinimona waa naga dhexeeyaa inkastoo dee isku egaanan ahayn anoo ugu faa'iidaysanaya fursaddan dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ama af soomaaliya ku hadasha oo danaynaysay dhaqanka soomaaliyeed waan u tacsiyeynayaa gaar ahaan eeladaysi asxaabtiisii shariif saalax aniga toddobaatankii ayaan isbarannay isaga reer xudur buu ahaa ana baydhadan ku dhashay oo marka waan isu dhaweynay muddadaas wixii ka dambeeyey xiriir joogta ah ayaan lahayn shariif saalax ina kheyrta maxamed yuusuf wuxuu ku dhashay degmada xudur kun sagaal boqol soddon iyo lixdii wuxuuna ka galay meeshaas iskuolkii ugu horreeyey oo hal qol ka koobnaa ee xudur laga dhisay kun sagaal boqol afartan iyo lixdii kadibna markuu dhamaystay iskoolkii hadda berigaa la dhigan jiray iskool hoose iyo waxaasoo kale tahaa wuxuu noqday macalin maamulo waa uu noqday wuxuu kusoo qaatay shahaado macalinimo itaaliya kadib haddana wuxuu u aaday kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ayuu wuxuu kasoo baxay jaamacadda bachelor oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ah waxaa loo bedelay safaaraddii ee soomaaliyeed ee qaahira kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii meelahaas ilaa lixdan iyo shantii lixdan iyo lixdii bilowgeedii ayuu meeshaas soo joogay diblomaasi buu ahaa markuu meesha ka yimidna agaasimo ayuu wuxuu ka noqday wasaaradaha wuxuu soo maray ganacsiga markii kacaanka u dhalanayna agaasimaha maamulka wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha ayuu ahaa markii kacaanka uu dhashay durbadii waxaa loo magacaabay guddoomiyihii jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo markaa la asaasay markii horena ahaan jirtay machad intaas marka waa taariikhdiisii waxbarasho ee ugu horreysay aan kasii wadna dhinaca markii kacaanka u dhashay kacaanka waxyaabaha sida weyn loogu xusuusto waxaa ka mid a qoristii afka soomaaliga shariif saalax maxamed cali allahu naxariista isagaana guddoomiye uu ahaa guddigii qoray afka soomaaliga bal halkaas haddaad ka sii waddo maxaa xilligaasi loogu doortay isaga inuu noqdo guddoomiye u noqdo guddigii qoray afka soomaaliga ee maanta la qoro horta wuxuu ahaa guddoomiyihii jaamacadda ayuu ahaa jaamacadda ummadda talabaad nin lahajadooyin kala duwan garanhayuu ahaa oo maim iyo maxaatrib waa u yaqaanay carabiguu si fiican u yaqaanay yaraantiisi buu soo bartay talyaaniga ayuu yaqaanay englishkuu yaqaanay jaamacaddana guddoomiyu ku ahaa marka taas baan umalaynayaa sababta loo loogu doortay inuu guddoomiyaha guddiga uu noqdo toddobaatan afartiin wuxuu noqday wasiirka hidahi tacliimta sare ilaa toddobaatan lixdii uu ahaa kadib toddobaatan lixdii wixii ka dambeeyey wuxuu noqday xisbigii la aasaasay buu ka mid noqday golihii dhexe toddobaatan iyo sideeddii ayaa safiir laga dhigay ilaa siddeetan iyo kowdii wuxuu soo joogay itaaliya siddeetan iyo kowdii ilaa siddeetan iyo afartiin safiir haddana wuxuu ka noqday china siddeetan iyo shantii ilaa sideetan siddeetan iyo sagaalkiina london buu joogay safiirka ahaa siddeetan iyo sagaalkii markuu soo noqday ilaa burburkii wuxuu ahaa guddoomiyaha hogaanka arrimaha dibadda xisbigii dalka ka taganhay buu ahaa shariif maxamed cabdalla aan usoo noqono marka shakhsiyaddiisii maadaama ilaa iyo intaas aada la socotay taariikhdiisii shakhsiyaddiisa maxaa ku cabiri karta allah u naxariiste shariif saalax maxamed cali wallahi shariif saalax nin aqoonyahan darajada koowaad ah ayuu ahaa nin aada u urursan buu ahaa nin suugaanta iyo aada u daneeyu ahaa qoraa buu ahaa dhowr kutub buu qoray nin aada iyo aad maxaan ku rahdaa hobbigiisa uu yahay dhaqanka iyo inuu maxaan ku rahda kobciyo af soomaaliga aad buu ugu dadaali jiray siyaasi aada ula socda arrimaha caalamkuu ahaa wuxuu ii sheegay mar in laga soo bilaabo lixdan iyo labadii ilaa wakti dhow bay ahayd markii hadda uu emiraati ka yimid maalin kasta wuxuu la soo gudboonaday inuu qori jiray wixii soo maray maalintaas marka shaksiyad wadani ah oo midnimada dalka aada u aaminsan waxaad iga warantaa noloshiisa gaarka ah maxaa kala socotay noloshiisii wuxuu ahaa ganacsi kuma jirin waa ninkaas oo de iska ahaa weligiis shaqaalo dawladeed iyo siyaasi noocaas oo ahaa xaas yuu lahaa iyo ilmo badan oo uu soo koriyey oo adeer iyo abti u yahay ayaa jooga waa marka soomaalida oo dhan baaba caruurihiisii ahayd oo aniga aan kula hadlahay aan ka mid ahay carruur u dhalay ma jirin laakiin dad badan oo uu soo koriyey oo dunida daafaheedii kuwa kala shiriirsan oo soomaali nooc walba leh ay ayaa jirta oo gacan soo siiyey waxaad ka warantaa ilmihiisi oo kale waxaad ka warantaa hadda wuu dhintay shariif saalax maxamed cali allah u naxariiste bal maxaa nooga sheegi kartaa halka uu ku dhintay iyo bal inkastoo waktigiina uu galay haddana waxa ay sababtu noqotay dhowr bilood ka hor ayaa wadnaha laga qabtay turkiya ayaa dhakhtar loogu qaaday wadnaha laga soo qalay operation weyn oo wadnaha ayuu soo galay waa uu soo roonaaday markan dambe maskaxda ayaa dhiig ugu furmay oo isagoo caadi ah unbaa lagu soo booday marka si allana way hormeereen wuxuu tobanay maalmood uu ku jiray isbitaal halkan ku yaalo oo ayaa lagu baxnaaninhayay saaka sagaalkii baarihii meelahaas ayuu dhintay allahu naxariisto waxaana lagu aasay meel la yidhaahdo calaamada la yidhaahdo afgooy iyo xmar udhexaysa ayaa lagu lagu aasay kaasi wuxuu ahaa shariif maxamed cabdaleh oo khadka telefoonka ugu warramayay caasho ibraahim aadan waxaanu ka warbixinayay taarikh nololeedkii allaha u naxariistee shariif saalax maxamed cali oo ku dhintay magaalada muqdisho islamarkaana maanta lagu aasay
haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariya halkana kasoo jeedinaya cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii labaad wada howlgallo militari oo ka dhana ururka al-shabaab kuwaas oo ay magaalooyin dhowra ku qabsadeen howlgalladan ayaa dhanka kala dhalinaya dhibaatooyin dhinaca bini'aadanimada ah oo la soo darsay rayidkii deganaa magaalooyinka iyo deegaanada la qabsaday gaar ahaan magaalada xudur oo la sheegayo in xaalad cakiran iyo sicir bararba uu ka jiro kadib markii ururka al-shabaab oo bannaanka magaaladaasi ku sugan ay xanibeen baabuurtii magaaladaasi geli lahayd dhanka kalena xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo ka cararaya dagaalada ayaa ku qulqulaya magaalada muqdisho iyo deegaano ka tirsan puntland haddaba maxaa lagu qiimayn karaa istaraatiijiyada howlgalladan militari intee ayayna la eg tahay dhibaatada ay howlgalladani dhalinayaan arrimahaasi iyo kuwo kaleba ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaana ka qaybgelaya oo arrimahaasi falanqaynaya afhayeenka madaxtooyada ahna la taliyaha madaxweynaha soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar yariis oo ku sugan magaalada muqdisho genaraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidamadii dowladdii soomaaliya oo ku sugan degmada gurceel iyo cawad axmed casharo oo ka mid ahaan jiray baarlamaanka soomaaliya ugu horreyna waxaan weydiiyey injineer yariiso bal waxa uu ku qiimeyn karo faa'iidada iyo dhibaatooyinka ay howlgalladan militari ay dhalinayaan bismillahi raxmaan raxiim sidaad u sheegtay waxaa socda howlgallo kooxaha al-shabaab lagu baacsanayo oo maaragtay muddo muxuu ahaa lasoo abaabulayay lana soo qorsheynayey qorshihii ilaa iyo hadda howlgallada wuxuu u socdaa sidii loogu talagalay si wanaagsan oo kooxihii al-shabaab ay maaragtay cararayaan isla markaana dawladduna nooshaheedi kale hadalidii ay ku guda jirto kana maaragtay howlgashay oo aad in wasiiro ay booqdeen xudun gargaar bini aadama dadka la gaarsiiyey in wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradda gaashaandhigaba ay ku howlan yihiin sidii bal dadkaas iyaga ah muxuu ahaa aslintoodii iyo in dadku ay dareemaan faa'iidada nabadda ayaa laga shaqeynaya waxaan isleenahay marxalada maanta abaabulka noocan oo kale iyo diyaargarowga marxalada hore loo soo maray maaha aad baan ugu rajaweyna waan kalsoonahay in dhowaan al-shabaab laga ciribtiro dalkao dhan si ummaddu ay ayaheeda uga tashato waa tahay laakiin injineere maxaad ku qiimeyn kartaa dhinaca kale howlgalladani dhibaatooyinkaay dhalinayaan ee dad badan ay deegaanaday joogeen uga qaxeen iyaga xisaabta ma idinku jirtaa maxaad ku qiimeyn kartaa ha cabdicasiis dowladdu waa dowlad horta mas-uuliyada weyn ay ka saaran tahay shacabka soomaaliyeed dadaal fara badanna loo galay in arrinta tan ay isbarda socdaan howlgalkii iyo degmadii marka la xoreeyaba in si degdega gargaar loola gaaro si degdeg ah maaragtay dadkii ay u dareemaan nabadda qorshahaasna runtii welwalkeedii dowladda aad buu ugu hayaa madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradaba international communitygana aad baa maaragtay loola dardaarma loogala hadlay oo maqlaysay oo shalay madaxweynuhu la kulmayey beesha caalamku inuu u mahad celiyey dowladda imaaraadka iyo dowladda maaragtay muxuu ahaa turkiga oo qolo maaragtay hay-adahoodii bisha cas sida gargaarka bini-aadanimo ay si degdega gooba qaarkood la gargaareen baahid way badan tahay laakiin waan aaminsanaha markaan qorshaha iyo howlgallada aan hayno inaan aada iyo aada u yareyn karno qaskanahaas iyada ah waa dareemi kartaa kooxihii al-shabaab waxay ku hayeen hanjabaad waxay ku hayeen dadkii muxuu ahaa inay si xun ula dhaqmaan oo xuquuqdoodii ay ku tubteen hadda waxaan isleeyahay neecawdan iyo marka laisku fiiriyo rajo weyn baa ka qabnaa in arrimahaas oo dhan
waa tahay aad baad umahadsantahay aan soo geliyo xildhibaankii hore baarlamaanka cawad axmed cawad haye salaamallahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa umahadsan tahay horta marka ugu horeysa cabdilcasiisow arrinta dagaalka gelistiisa dil generaalna waynu kula jiraa qorshihiisu waxay ahayd waxaad moodaa amisom iyo dowladda soomaaliyeedba inaanay sabxab qorsho fiican samayn baad moodaa dagaalka waa loo baahnaa in soomaaliya laga xoreeyo wiilasha shabaabka ah waxaa ku muuqatay qorshuhu inaanu qorsho sinaysan ahayn ha noqdo xagga istaraatiijiyada dagaalka ha noqdo ha noqdo xagga wacyigelinta dadweynaha soomaaliyeed ha noqdo ciidanka talagalka marka meesha la qabto sida laga yeeli doono iyo sida loo xasilin doono iyo sida aada sheegtay dadkaas qaxaya sida loo badbaadinayo ha noqoto wiilashan shabaabka oo dhalinyarada oo dadaanu dhale ah oo la mira habaabiyey barnaamij loo sameeyo oo maskaxdooda lagu dhaqo iyo kan dadweynaha raacayba ma u yaallo meesha isla markaasna waxaa kuusoo raacaya ee amisom iyo dadweynuhu waxay joogeen soomaaliya afar sanay joogeen afartaas sano in la diyaargarayay ahayd ciidamo soomaaliyeed oo dalka hanta oo awoodii leh oo moraalkii leh generaal waa istaraatiijiyada matalan hadda dagaalka marka la gelayo xisaab baa la gelaya maalintii intee ku baxaya askariga askarigu intee rasaas buu helayaa dalalka uu ka dagaalamayo maapkeedii geographical tobal maapkii oo la hayo oo la yaqaano iyo sida loo howlgelayo dadweynaha iyo maxay ahatay dawladdu see u wada shaqaynayaa nin humanity maxaa dhibaatada meesha ka dhacda oo ay geystaan askartu sida loo xalilo humanitarian loanka lagu abalaygaraynayo meesha la tegaayo waxaad moodaa taasoo aan jirin in dagaalkii la galay aan aan habaysnayn taa waxaa kugu muujinaya walaalkay markuu hadda sheegayo leeya wasiirra aan dirnay ama hadalay hadda maanta ma sheegi karo inta maxay meelood oo la rabo in wax lagu daweeyo ama inta meelood oo la rabo dawayn la geeyo ama cunto la geeyo maanta iyagii baa dhaaranaya u diidanaya maxay ahaytoy inay baabuurtii kala socoto xudur iyo ole baabuurtii baan gubaynaa waxaasaan samaynaynaa already waa aragtaa in maaragtay guushii la rabay in la gaadhay waxaa ka hor imanaya qorsho la-aanta aan la qorshayn sidii la rabay loo qorshayn waxaa muuqata midda labaad askarta boqol dollar bay qaadataa askarta kalena waxay qaadataa kun dollar sideeday u dagaal gelayaan nin moralkiisa hooseeyo ninaadan meel u dhigan carruurtiisa markuu dhinto inaad mushaaro siinaysid carruurtiisii agoontii kaalmaynaysid nidaamkii samaynaysid oo aad u sheegtid dadka inaa waxaaga samaynaysid oo dadku ay moral yeeshaan oo ay yeeshaan himad ay ku dagaalamaaneen waa tahay generaalka intaana soo gelin anu ogolaado engineer yaris inuu ku jawaabo engineer yarisay cabdicasiiso waa nasiib daro in xildhibaankeenii hore xashare isagoo jooga canada in maanta uu yidhaahdo istaraatiijiyadii iyo haslintii iyo si wanaagsan looma habeyn waxaan u cadaynayaa oo runtii marna in la yidhaahdo dawladdii dagaalkii waa dhaqaaq la-dahay oo markii istaraatiijiyadii wixii la hagaajiyada la dhaqaaqo oo shabaabna dhagaha laga garaaco in haddana la yidhaahdo istaraatiijiyadii dawladdu waa qaldan tahay labadaas horta mid iskeenaysa maaha xildhibaankeena horena waxaan ka rabnaa inuu taageero ciidamada guulaha soo hoynayaan arrin waxaa jirta uu ka dhawaajiyey ciidamada soomaaliyeed dagaalkan waxaa hormuud ka ah ciidamada soomaaliyeed goob ciidamo soomaaliya aysan gelin ciidamada amisom ma galaan oo taas aada iyo aad baan maaragtay qorshihii sanadkii iyo barkii la sameynayay wuxuu noqday horta mid mare dhala midda kale xasilinta oo wasaaradda arrimaha guduhu ay wado ko waxaa horta gargaar baniaadameen lala gaaro oo runtii iyadana la bilaabay in maamullo kumeel gaara loo sameeyo in hay-adihii amnigu ay ka howlgalaan goobaha si deg deg ah iyo in wacyigelin bulshada la sameeyo dhammaanna waxay u socdaan sidii loogu talagalay marka waxaan rajaynaynaa xildhibaankeenii hore bal inuu dawladda iyo qorshaheedii uu maaragtay uu taageero si arrintan ay u noqoto war cadow baa lala dagaalamayaa waa cadow dadka kan cadowgan wuxuu u baahan yahay hal meel in looga soo wada jeesto waa tahay waad mahadsan tahay waxaan soo gelinayaa generaal maxamed nuur galaal n generaal annagoo khibraddaada rabna inaan ka faa'iidaysano n waxaad noo qiimaysaa inta goobaad ee ciidamada wadajirku iminka ay qabsadeen magaalooyinkay qabsadeen ee al-shabaab ay ka telin jirtay joogitaankooda iyo istaraatiijiyada lagu qabsaday siday adigu kula muuqato waya bismi illahi raxmaan raxiim mar kale waa salaamayaa xildhibaanka iyo iyo afhayeenkaba waa salaamaya iyo adinkaba v o a midda labaad waxay ila tahay sida uu sheegay injineerku muddo dheer baa qorshaha la waday maaragtay ama sidii looga saari lahaa dalka nimankan nabaddiidka oy isu kaashan lahaayeen ciidamada soomaalida iyo ciidanka amisom waa suurowdaa inaan qorshuhu dhamaystirnayn matalan hadda ay xudur iyo markii bakool lasoo gelayay waxaa laga soo galay dhinaca xuduudda etoobiya ceelbardaa laga soo galay marka markii halkaas laga soo galay halkaasaa la rabay in maaragtay haddii xataa hay-adaha samafalka ay maaragtay kaalin bixinayaan haddii maaragtay maaragtay dawladdu ay maaragtay ay ay wax ku tabaruci karto in maaragtay halkaas la geeyo oo maaragtay ciidanka soo halkaas ka soo galay ay wuxuu daba socdaan ama ha noqdeen maaragtay maamulka dhisidiisii ama ha noqdeen taakulayntii oo saadka iyo daawada iyo waxyaalahaas in halkaas laga soo galo maxaa jira xamar lagama soo geli karo oo meelo dhahay farfadhiyaan nimankan nabadiidka waana fog tahay maaragta masaafadu marka dhinacaas waa waa waa waa mid jirta dhinaca kale ciidamadu markay soo galeen waxaad moodaa inay ku degdegayaan inay gudaha ku fogaadaan oo maaragtay markaasna cadowga inta u baneeyo maaragtay oo ka leexdo ilaa uma beer dhigi karaan hal hugunkan iyo ciidankan oo socda waxaa suura inay inta ka cabsadaan u baneeyaan meesha siday hadda magaalooyinka o dhan ugu baneeyaan markaasna markay gudbaan ay meelay kusoo noqnoqdaan iyo tuulooyinka iyo waxyaalaha ay kusoo noqdaan marka taas in waayo aragnimo laga qaato waa loo baahan yahay waa wixii maxkamadihii islaamiga ahaa ay ku jabeen oo maaragtay oo inta tala diideen oo layidhi war bal xamar banaadir ku ku ekaada oo isaga ku xasila oo xasiliya maya waa soconaynaa ardasabab waan qabsanaynaa wixii ka dhacay waa la ogaa marka mida kalena waxa weeye ciidamada maaragtay amison iyagu markay meel qabtaan hadda meesha mudayar kabacdi waxay jecel yihiin inay dhaqaaqaan oo meel kale haddana marka meeshii yaa looga tegaya ciidamadii soomaalida in looga tago wey marka haddii ciidanka soomaalida oo meesha looga tegaya uu yahay gobollo kale dad laga keenay hadduu yahay meesha kuma nagaanaya laftiisu dadkana uma roona maxaa yeelay ma garanaysaa waxay inay wax farate farateeyaan baa suurowda haddii se ay dadka gobolka yihiin dadka gobolka hadday yihiin dadku waa garanaya hebel iyo hebel hebel iyo ninkan oo maaragtay hadduu xataa niyad xun qabo waa la garanayaa oo dumarkaa garanayo odayaalkaa garanayo dhalinyarada gara ma ku sakajaami karo meel kale u aadana ma yaqaano taasna waa cilad kaleoo jirto maaragta hadeer halkaana aan joogo galguduud aan joogo dhowr goor baa ceelbuur la tegi marka oo ciidamada etoobiya iyo ay tageen markii ciidamadu ka baxaan kuwii kalena waa kasoo baxayaan maxaa jira waxaa laga wada dhuusamareeb iyo balanballe iyo cabudwaaga iyo gurceel iyo ayaa laga wadi marka ma joogayaan waa wax la ogaaday soomaaligu markuu inta cabaar ordo wuxuu rabaa inuu gurigii xeradiisii kusoo noqdo marka waxaa la rabay in maaragtay la diyaariyo meelahaas ceelbuur iyo magaranaysaa ceel la helay iyo ceel garas iyo dad maaragtay laga soo aruuriyey oo maaragtay la tababaray oo ciidanka inta raaca halkaas looga tago ma dhaqaaqayaan dadkan kuma kuma sakajaabayaan marka dadkii ayagu waa is yaqaaniin marka ciladahaas yar yarka haddii maaragtay laga saaro howlgalku aad iyo aad bugsafuluya marka ma kula tahay general haddii talooyin ay qaadan lahaayeen ama howlgalkan wax tala aad ku dari lahaydeen in arrintu sidan ay ka duwanaan lahayd anugu hadda maaqaan aragtidayda wey aragtidayda wey waxaan leeyahay haddii dhinacaas ay ka soo gareen qorshaha saas loo dhamaystiro oy tartiibna u socdaan wixii taakurayn iyo maamulna xagga lagu soo diyaariyo oo markas iyadoo la dhan yahay meesha la yimaado oo ciidanka looga tegaya u noqdo ciidan awal meesha laga laga soo dumay waxaan isleeyahay waa dhibaatada hadda taagan waa ka hadda dawladdu wasiiradii waa tageen xudur xaggee bay wax marsiin karaan hadday xataa hayaan meelay marsiin karaan male ha laakiin hadday kasoo wareejilaayen halkaas waa suurooba waa suurooba kari lahayn waa tahay markaa general haddii aan ku weydiiyo intaanan cawada kusoo gelin adoo raalliya generaalkan doonay su-aasha inaan ku weydiiyo general marka haddaad eegto saraakiisha soomaalida ee ciidamada iyagu militariga horkacaya talada ay ku leeyihiin howlgalladan intay leegto inkastoon ogahay dowladdii iyo amison inay wada socdaan balse dadka qaarkood waxay leeyihiin amison unbaa istaraatiijiyadan dejinaysa iyadaana ku dhaqaaqaysa meeshii la geli lahaa ciidamada soomaaliyaduna sidaas ugu dabagelayaan wallahi ni walaalo anigu kama warqabadeero maxaano meeshaanan joogaa ciidamadaas sida qorshaha loo sameeyo ma aqaan oo kama warqabo laakiin waxaa waxaa fiicnaan lahayd oo aniga ina qumanaan lahayd hubkaba ha loo hayo laakiin qorshaha ay soomaalidu leedahay iyagaa dhulka yaqaan iyagaa dadka yaqaana iyagaa hawshaas dadkii hawshaas qorsheena lahaana hade nin walba ma qorshahaas eh, ma- ma- ma samayn karee in maarag saraakiishii la yiqiino inta laysugu yeero ay qorshaha sameeyaan markaas ma amison iyo la wada sameeyo oo discussion lala galo nimankan amisonka oo oo oo hubka iyo qoryaha haysta iyo dhaqaalahaba inayan keligoodu madax banaane in lala shaqeeyo oo weliba la la yeesho hogaanka laga yeesho waa tahay iyaguna ay noqdaan support waa tahay Een, afhayeenkaa soo geliyo een, eh, madaxweynaha cawad cashar waa tahay soo galaad cawad ها هذا انا كوري بكوز انا هذا الموقف horta ilaahay afka kama gooyo horta cabdilcasiis oo horta marka ugu horeysa in dagaalkan la galo oo la qorshaysnaado anaa soomaali u jecel guud inay gaadho dhibaato badanna waa ka soo maray anigu soomaali anaa jeclaa maanta soomaaliya oo fiican inaan arko laakiin wa- eh, janaalkaaba ka marag furay Eh, isagu waa afgabaadsaday hadda ma og tahay oo wuxuu afkiisa kuma ballaarin sida ay tahay laakiin sidaan wax u sheegay buu u sheegay inaan qorshuhu habaysnayn buu sheegay inaanay saraakiishii oqonta lahayd ka qayb galin buu sheegay intaan sheegay weeye oo uu si kale u dhigay weeye meesha ka soo gelayaan inay ka yimaadaan in meel kale iyo maxaas waxay ku fadhidaan waxaa weeye mar haddii dagaal la gelayo waa in la hubiyaa wax kasta oo tallaabo la qaadaya inay tahay tallaabo guul keenaysa shacabka iyo dadweynaha iyo ciidamaduna inay wada jiraan weeye meesha tan waxaa yaala amison daldaloolo badan bay leedahay runta in laga tago maaha annaga qarankayagii weeye waxaan dadkayagii baa dhimanaya qarankaiyagii baa ku jira khatar waxaanu leenahay hal- sida ugu fiican annagaa jecel qorshuhu inuu noqdo dibna ha loogu noqdo hadda qorshaha soconaya oo halla dawladda garab ha lagu siiyo in adduunweynuhu kaalmo weyn oo intan ka culus keeno oo s- oo oo la sameeyo dagaal wax lagu geli karo hadda ilaa sideed kun baan anigu hayaa ayaa soo gurma oo soo cararay oo gobolkan Ba- bakoo soo baabay soo galay hadda oo wax allaale hadda wuu sheegay in ay u tegi kari waayeen wasiiradii tegay hadda waxba kama soqan xudur waa go-an tahay markii hore in lagu talagalay ahayd waa tahay qodobka labaad waxa weeye wuxuu sheegay generaalku meeshii la tago in la xasiliyo mahasi sida aan sheegay u weeye marka waxaa fiican inaynu runta isu sheegno oo shacabka soomaalidu ina dhegaysanaya inaynu si qalbisan ugu sheegno runta dawladduna inaan wax gaar ahayn oo cus- mari kale waxa inaan cirka ka keenin laakiin ay u baahan tahay dadweynaha soomaaliyeed iyo adduunyahan soomaaliyeed inuu u hagarbaxsanaadaan oo gacan ku siiyaan dagaalka lala gama- dagaalamayo dadka xag jirka waa tahay haddaba oo ha- soomaalida nabadda u ha jawaaba haddaba afhayeenka een, eh, eh, madaxtooyada ahna la taliya madaxweynaha yariso haye ha cabdicasiis waxaa odhan lahaa horta dagaal iyo howlgal wax lagu qiimeeya waxay tahay in dagaalkaasi cadowgii ama lala dagaalayay in laga guulaystay haddana waxaa muuqato dagaalkii goobihii dhammaan ee la weeraray ama maaragtay in laga saaray kooxii nabadiidka ahaa taas guusha ka weyn oo xildhibaan xashara oo uu eh, leeyahay qorshuhu si fiican lama abaabul ma garan karo Een, abaabul walbana wuxuu ku xiran yahay ah, eh, gu- maaragtay waxa ka soo baxa wixii kasoo baxan ilaa hadda waan aragnay oo maaragtay aada iyo aad bay ciidamada tan kale een, qorshaha iyo cabdicasiisa waxay kale waxay tahay waa ee, dowladda soomaaliyeed ayaa hogaaminaysa ciidankeena soomaaliyeed ayaa istiraatiijiyada iyo wixii wada amisom waxay taageerayaan ciidanka soomaaliyeed runtii dowladda federaalka uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud waxa ka go-an oo guulaha ugu weyn lagu gaaro waxay tahay waxaan soomaalida iskale soomaalida hogaankan iskale soomaalida u taala ee maaragtay in dalka kan maaragtay la xoreeyo marka taasna waa mid runtii amisom iyo hay-adaha qaramahooda dhammaan loogu sheegay si cadcad iyagana u qaateen haddana waxay ku shaqeynayaan ay tahay istaraatiijiyadii tan kale waxaa silintana waa kuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa qorshihii u dhigay wuxuu ahaa qorshe laba kashtay qaramada midoobay iyo een, maaragtay een, wadamada eh, kaalmeeya soomaaliya dhammaanna ay maaragtay taageereen oo aad ujeeday shalay in eh, ergeygaarka qaramada midoobay ee uu cadeeyey in saddex milyan ay u qorsheeyeen inay wasaaradda arrimaha gudaha ku taageeraan si xasilintaas ay u noqoto mid Wata.
dhawowda marka waxaan oran lahaa un hadda waxaan maraynaa een, xilli wanaagsan maalmaha soo socdana dadku ay arki doonaan goobaha dhimana in maaragtay iyagana si fudud een, guulaha oo ay ugu timaado oo loo qabsado marka shacabka waxaan leeyahay ee, dowladda qorsheheedii wuxuu u baahan yahay taageeradiina wuxuu u baahan yahay in hal meel wax looga soo wada jeesto waxaana isleeyahay markaan maray uga fiican tahay ina ma jirto ee, rajo weynna waan ka qabnaa waa tahay generaalku wuxuu ka dhawaajiyey injineer yariisow in markay meelaha qaarkood ay muuqato magaalooyinka qabsigooda ama sida loo qabsaday in lagu degdegay sida caadiyanna wixii lagu degdego waxaa dhici karta in degdeg looga soo baxo marka walaacaasi uu generaalku isagu ka dhawaajiyey dowladda iyo amisonba ma u muuqdaa dowladdii waa kuu sheegay muddo ayaa qorshahan lasoo waday oo sanadii ka badana qorshihiina maanta inta degmo la qabtay lagama soo bixin lagama soo laaban taasna waxay ku cadaynaysaa in maaragtay ilaa ay hadda howluhu ay ku socdaan sidii loogu talagalay waa dareemi kartaayo howlgal noocan oo kale oo ballaaran waa dhici kartaa in caqabado iyo ka yimaadaan ilaa ay haddana caqabadihii waxaa ka mid ah guulo gurtay oo qaraxii adoobeen waxaana isniidaaminaya oo maaragtay dad naftoodii horay doonaya inay dad isku qarxiyaan in maaragtay dhib badanta si looga hortago haddana waxaa muuqata in istaraatiijiyadii qorshihii ilaa ay hadda meel fiican ay marayaan rajaynaynana inta dhimanna in intaasi si ka fiican inagu dhamaan doonaan waa tahay generaal galaal baan doonaya inaan weydiiyo generaal sidaad arkayso shabaab magaalooyinka laga qabsanayo iyagu kuma dagaalamayaan inta badan oo way ka baxayeen xaggey aadeen awooddii shabaab ee la ogaayay magaalooyinkaasina xaggey ku jirtaa bay kula tahay adiga waxay waxay ku jirtaa meelaha laga xoreeyay meelaan ka fogay ayay gelayaan matalan haatan buulo burte waa laga xoreeyey laakiin waxay galeen magaranaysaa miyiga u dhow tuulooyinka u dhow ayay galeen marka haddee ciidamadii ka xoreeyey meeshaasna maaragtay waxaa la rabay inay sii dabagalaan intay kala laalaadaan ooyan ishabayn oo carag iyo waxaas ku jiraan in inta laga lasii kala eriyo oo la kala firdhiyo oo maaragtay waktigaas oo kale ugu nugul yihiin in maaragtay sidaas la yeelo laakiin haddii laba beri laba maalmood saddex maalmood lala sugo dib bay isu habeynayaan waana intay ishabeeyeen waa kuwii sidaad sidaad maqasheen yeelay oo hadda injare ka dhawaajinayay innaguna aan wada maqlaynay marka dadkii iyagaa bixinaya nimanku iyagaa dhahaya waxay rabaan dadku inayan iyo dawladdu inayan maaragtay yan muwaafaqan wada yeelan dadkii waa waa hostage waa khasaaran yihiin dadku way khasaalayaan markaas banaanka la tegayaan markaasay maaragtay cadaadis kalena sii saarayaan marka arrintaas saasay u dhacdaa waa tahay cawad casharo adiga maxay kuula muuqataa adigoon dhaliil keliya ku ekaanayn mar haddii howlgalladii la bilaabay shabaabkiina iyagii laga qabsanaya magaalooyinkay haysteen sidee kula muuqataa oo lagu hagaajin karaa istaraatiijiyadan imika socota ee bilaabatay waxay la tahay mar haddii arrintii la dhex galay oo hadda aynu maanta ku dhex jirno anigu waxaan qabaa galaal iyo qolooyinkaas oo kale raggaa aqoonta wal in loo yeero ko oo arrintii la wada habayiyo dhinac kasta la iska taago sida maaragtay u xoojino dagaalkii iyo ragga dadka kaleeto soomaaliyeed inay noqoto arrin soomaali leedahay anigu ma qabo inay soomaali leedahay arrintani arrin soomaali amison baa wada oo aan si fiican u habayn arrin soomaali leedahay oo arrinta soomaali ka go-da anigu waxaan qabaa dawladana kale baa soomaaliya ku jira sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dad daacada ummad soomaali ah oo dawladda isla garab taagta howlgalkeeda iyo meesha ay marayso qodobka labaad waxaan soo jeedinayaa nimanka dhalinyarada ah oo shabaab lagu sheegayo waa ubadkeeni dad baa marin habaabi waxaa loo baahnaa in loo sameeyo program rehabilitation oo dhaqan celina waa tahay waxaa loo baahan waxaa loo baahan yahay sida hadda uu sheegay dhulka la qabtay oo la oo la qabtay inay maamulna laga sameeyo dad deegaankaana inay joogaan humanitarian lawska la sheegayo wuxuu abalay garaynayaa dadka meesha dagaalka ka dhaco inaan askartana lagu tacadiyin dadka meesha joogana lagu tacadiyin Waa tahay.
tacadiyaal inaana iman marka marka waxaa loo baahan yahay dawladda soomaaliyeed dawlad fiyow oo waxaa aragta inay noqoto oo si walaalnimana ula dhaqanto geela waa jirta waa la waa geela waa la isku jirta waana la kala jirtaa bay soomaalidu tidhaahdaa insaa loo dhaqmaa loo baahan yahay Waa- taasaana lagu soo jeedinaya cabdilcaziiz waa tahay cawad waad mahadsantahay injineer yariiso baan doonaya markan inaan u gudbo n wararka la helaya waxay sheegayaan in n al-shabaabka ka soo cararaya magaalooyinka laga qabsaday qaarkood in ay gudaha u galeen n magaalada muqdisho n amisonna waxay ku dhawaaqday in n al-shabaab xitaa madaxdoodii qaarkood ay u carareen dhinaca muqdisho iyo dhinaca deegaanada puntland bal intay la ekaanaysa markaa n halista ay ammaanka muqdisho ku yeelan karto n injineer yariiso waa sababta sacad cabdiiso mar haddii shabaabkii goobihii u joogeen looga ekaalroonaaday uu waxay kusoo dhumaalaysanayaan shacabka waa mid muuqata dowladduna ay ka ay ka isku diyaarisay arrimaha noocaasa muqdishona waa la socotaayo in amnigii la sameeyey guddi isku dhafa loo sameeyo xarun laga hago islamarkaana soo gelidda muqdisho inay dad shabaab hubkooda lasoo galaan hadda ay aada iyo aada u yar tahay amaba aysan suuragal noqon karin hase ahaatee annaga qorsheena wuxuu yahay waa saddex kow kooxaha al-shabaab dhalinyaradii la qalday iyo dadka soomaalida runtii doonaya inay qoryaha iska dhigaan oo nabadda qaataan in dhankii dib heshiisiinta diyaar loola yahay labo dhalinyarada in loo ballan qaadayo dhaqan celin iyo inay maaragtay bulshadoodii ka mid noqdaan islamarkaana loo raadiyo shaqooyin iyo xuquuqahoodii saddex waxay tahay in maaragtay dowladdu ay kooxaha ama ajaanibta ama kuwa madaxda ah gacan bira lagu qabto maxkamadna la saaro si aysan arrimahan mar dambe dib noogu soo laaban arrimahaas oo dhan marka waa arrimo aan kuu sheegay oo runtii xasilintu mar walba waa ka dhib badan tahay dagaalka iyadana qorshaheedii oo ballaaran na waan wadnaa waxaan isleenahay haddii qorshahaas sida uu yahay uu ku socdo maanta oo shacabkuna aada iyo aada u bisil yihiin dowladduna ay maaragtay diyaar tahay in aan u gudbududubno fayska labaad oo ah sidii aragtida xasan sheekh maxamuud ee ah bishan two thousand sixteen doorasho dalkan looga hirgelin lahaa dadkana ay qayb uga noqon lahaayeen barnaamijkaas isaga ah waa tahay genaraal galaal magaalada muqdisho oo awalba ammaankeeda laga dayrinayay in haddana shabaabkii meelaha qaarkood laga qabsaday ay galaan adiga siday kula muuqataa doorkay ku yeelan karaan inay khalkhal sii gelayaan intuu leegyahay waxa weeye nimanku markii laga soo adkaaday oo meel walba meelahaas hadeer aanan wada maqalnay oo dhan laga soo jafay waa suurowdaa qaar badan oo iyaga kamidi inta maryaha beldashaan inay kusoo dhex dhuuntaan magaaladuna waa magaalo weyn oo saddex milyan oo qof aa joogta saddex milyan oo qof saddex boqol oo kun waa ku dhex dhuuban kartaa hade hadda waan maqlay sida injineerku sheegayana waan aniguna horaan u maqlay in qorshe jiro oo maaragtay ay xildhibaana ka qaybgelayaan wasiirna ka qaybgelayaan maamulkii ka qaybgelayo ciidamadii ka qaybgelayaan dadweynihii oo maaragtay maaragtay ujeedaduna ay tahay in si midaysan nimankaas looga hortago waa okay waa fiicanta laakiin waxa un u baahan tahay markaa wax yaroo farsamo ah in lagu daro waxaa jira oo maaragtay isku xiran oo maaragtay maaragtay hoos soo degaya in maaragtay la helo farsamada noocaasa lagu kaalmeeyo oo hadhow dhaxla hawshaan weyn oo hadeer guusha keentay in maaragtay ayaan hadhow meel cidlaa kaaga lumine wixii sii wadi lahaa oo sii micnayn lahaa in maaragtay la sameeya ayaa ila kuman waa tahay genaraal adigu waxaad joogtaa gobolada dhexe gaar ahaan deegaanadan ay ka taliyaan ururka ahlusunna waljamaaca sidaan la soconno ahlusunna iyo al-shabaabna dagaallo adag baa dhex maray al-shabaabku marka la eego magaalooyinka kale dhinacan ahlusunna ay ka taliso kuma soo dhacaan marka maxay tahay sababta ay dhinacaas ugu soo dhici laayihiin oo dhinacyadan kale magaalada muqdisho oo kale laleeya iminka way ku qulqulayaan ay ugu qulqulayaan markaad isbarbardhig ku samayso runtii waxa weeye dadka meeshaan degan ama ha noqdeen al-sunna ama dadweynahaba ha noqdeen nimankaas si si daran bay dagaaladeen waana iska celiyeen dhibaato weyn oo waa gaarsiiyeen magaaladan gurceer on kuu sheega oon hadda joogo lix goor bay soo weerareen lix goor lixdii goorba inta lagu jabiyey ayaa weliba meel daran iyo reer muscom looga soo haray dhuusamareeb sideed goor ay qabsadeen inta kusoo duuleen markaasaa mar walba laga kiciyaa markay qabsadaanna hal sac ma sii haysan karaan waa loo gurmadaa cabad waa looga soo gurmadaa gurceel baa looga gurmadaa laba xaggii xagga looga dhiftaa waa la eriyaa marka dadkaani waa iska celiyeen nimankaas iyagoona haatan dawlad kale ku tiirsanayn oo waxaa midna hantidooda iyo waxooda iyo qoryahooda iyo marmar wax yaroo rasaasa waa ka helaan meelaha meelaha qaarkood marka maxaa casharoy dadka muqdisho degan iyo dhulka shabaabku ay ka taliyaan ay ka baran karaan dhinacan gobolada dhexe waxay ka baran karaan maaragtay sidaan kuu sheegayay horta meeshaan maamulkan oo sunna wajamaacada waa maamul yar oo kooban marka wa- wuxuu u dhisan yahay qaab ha- ha- hawlgal iyo iyo dagaal buu u dhisan yahay ciidankiisa iyo maamulkiisa iyo dadweynihiisuba waa saasay u dhisan yihin u habaysan yihiin laakiin xamar ma ahan saasaan filaya marka waxaa loo baahnaan laha aan ku celi mar kale in structure-ka qaab dhismeedka gobolka banaadir loo habeeyo sidii uu meel walba u maaragtay uga warqabi lahaa markaas la wa- la waafajiyo qaab dhismeedka ciidamada booliis ha noqdeen nabad sugis ha noqdeen markaasna maaragtay hadda eh, hal hal meel un baa maaragtay amarka laga qaataa warkana la gaarsiiyaa ma ma anfacayso waxaa la rabaa hoos in loo dejiyo oo la oo maaragtay qaybiyo si fiican loo habeeyo waa tahay en cawad cash cawad aan kusoo geliyo en jenaraalku siduu ka dhawaajiyey en malaha dadka muqdisho degani eh, eh, dhabka maaha dagaalka al-shabaab ma kula tahay adiga fikirkaas ma aniga waxay la tahay dadka muqdisho degan waa dad shigil oo shacab ah Ee, meeshaas hawlgalkeeda inay hagaagto oo me- wax meel marto afhayeenka ku jira xukuumadda u hadlaya ayaa shaqo ku leh inay hagaajiyaan meeshii oo ee, xoogaa buu dhowranaya generaalka anigu sida ay tahan waxu sheegayaa waxa weye good governance buu ujeeday markuu hadlayo oo lahaa moogtay kor iyo waxa iyo iyo iyo iyo moogtay good governance iyo iyo iyo accountability inay jirto moogta marka meesha waxaa ka maqan good governance waxa weeye inuu xukunku ka- ka- kor madaxa ka yimaado hoosu daadego meesha laga ay ka bilaabataa waa xamar meeshaas xukuumadda ayay ag taallaa maanta inay saa samayso maxaa jira walaalkayga meesha ka hadlaya madaxweynaha calaamadda qaranka waa madaxweynaha madaxweyne waxa weeye ninka qaranka oo dhan masilaya gurigii uu ku jiray baa la weeraray nabad sugidii baa la weeraray ma garatay marka waxa weeye wax loo baahan yahay in ay tahay meeshaas meel nabadgelyo ah oo ummadda soomaaliyeed ku horato waa xuduntii soomaaliyeed Ee, markuu ee, xuduntii soomaaliyeed ay hagaagto wax kasi waa hagaagayaan xamar dadweynaha dhibaatada maaha wax loo baahan yahay amisom baa joogta waxaa joogta xukuumaddaa joogta meeshii laga rabay inay fiicnaato waa meeshaasba oo dadkuna ay ku daydaan oo yidhahdaan wallahi dawladda si fiican bay u shaqaynaysa meesha iyaga lagu qiimayn lahaa oo lagu wax lagu loogu soo istaagi lahaa waa xamar gudaheeda waa tahay xamar inay ka shaqeeyaan oo nidaamkeeda hagaajiyaan ayaa keenaya mas-uuliyaddana xukuumaddaa iskale yariiso baan soo gelinay yariiso si kooban haya injineer yariiso cabdi cabdi casiis oo runtii een, waxa waaye een, eedeyntu waxay ku fiican tahay inay noqoto mid runtii taabanaysa ama constructive ah ama een, horey noo wadaysa annaga runtii dowlad ahaan mas-uuliyad gaarana saaran waa dhab in maaragtay wixii soo dhacay qaladaadkii oo dhan cashar laga bartay laga socday maanta muqdisho iyo abaabulkeeda iyo isku xirka bulshada iyo amniga sida u socda runtii mid u socon jiray laba sano ka hor ma aha markaad u barbar dhigto kabuul iyo baqdaadna runtii falalka ka dhaco iyo falalka ka dhaco muqdisho isku mid ma aha marka runtii ani waxaan odhan karaa un eh, waa intaasoo dadaalada dowladda waddo lagu sii taageero horena usii dhaqaaqno Eh, meesha aan higsanayna waxay tahay in al-shabaab oo muddo eh, maaragtay sanooyina dalka kan joogay i hal mar looga carab tiro waa aad bay u adkaanaysa waxay u baahan tahay dulqaad waxay u baahan tahay iskaashi iyo wada shaqeyn dadaalkaasna runtii waxaan odhan karaa si ugu sarreysay ayay hadda maraysaa waa sida u sheegay xildhibaan cashiro mar haddii madaxtooyada la yimid waxa weye meel kale wax kasii dambeyso ma laha iyadana runtii cashar badan baa laga qaatay dadaalkeedana waa socdaa dadkana maaragtay waxaan rajaynaynaa inay arki doonaan eh, guulaha oo dhammaan al-shabaab oo laga saaray dalkao dhan iyo faa'iidada nabadda iyo dowlad wanaagu ay leedahay waa tahay gabagabadii haddaba barnaamijkan en gudagelaya en en generaalkan ku horumarinaya generaal markaad eegto howlgalladan socda xaggey ku biyo shubanayaan bay kula tahay en mustaqbalka al-shabaabna en muxuu noqonaya mustaqbalka ilaah baa og Eh, laakiin waxaan leeyahay howlgallada oon hadba eh, waxay ku dhammaadaan eh, ama guul ama fashal eh, sida loo qorsheeyo ayay maaragtay ay- ayay ku dhammaadaan haddeer howlgalladu waa socdaan waana qorshaysan yihiin Eh, ciidamadana waa ugu hambalyeynayaa ama soomaalida ha noqdeen ama maaragtay eh, amisom ha ahaadeen iyo dowladdaba runtii waa hambalyo waye Eh, maaragtay haddii saas lagu sii wado ee maaragtay eh, la la la cilad bixiyo la cilad bixiliyo Eh, guul bay ku dhammaanaysaa shabaabna wadanka waa ka baxayaa haddii laakiin ciladahaas hadda jira aan meesha laga saarin ama kuwo kale oo kusoo biiraan wakti dheer oo kale ayay maaragtay arrinta nagu nagu qaadanaysaa iyaga shabaabna iska dawareegaas ee waxaas ayay nagu wadayaan marka waxaan rajaynayaa in maaragtay farsamadeydiina la helo hubkay ciidankana hub loo helo ciidanka waa in hub loo helaa ciidanka soomaalida waa in hub loo helaa wax lagu hadla ma ahan anta taangil lama siinayo anta ergadac lama siinayo yacni waa qoryaha yaryarka oo seven qoriga sevenka ah ayaa laleeyahay lama siinayo waa anta taangiga war waxaas oo kale wax lagu hadla oo cunaqabatayn midda ugu xun weey ugu xun aniga waxaa ah ka forty seven oo habar walba ay haysato keliya miyaa loo ogolyaha ciidanka nooc waxaas waa taas taageero ma ahee waxa waaye waa waa waa waxa weeye waa dhibaato waata waad mahadsantahay hadalka dhinacaaga u dambeeya cawad haddaan ku siiyo maxaad adigu ku qiimeyn kartaa al-shabaab kolley magaalooyin baa laga qabsaday laakiin militari ahaan cidna hub kale ma wareegin maleeshiyaadkoodii meelaha ururdeyna cidna ma qaban maxaad adigu ku qiimeyn kartaa mustaqbal ahaan iyo howlgalladan siday u saameyn doonaan al-shabaab wallahi haddii hagarbax la helo adduun weyne ah oo dawladahan dagaalka la gelay la wada soomaaliya iyo adduun weynahan lacagta haya oo lacagta iyaga siiya hadday u hagarbaxaan soomaaliya waxaan filayaa nimanka kan in meel lagaga soo hari doono haddii aan loo hirgelin qaabkii lagu hanan lahaa wax waxa weeye nimankaas waxayna gelinayaan dagaal riiqa oo oo ku dhifoo ka dhaqaaqa oo dheeraada oo hadda ay meel cararaamin ayay ayay ayay ayay ayay ayay gelayaan in lasoo dabagalo waad mahadsantay barnaamijka hadalka u dambeeya waxaan siinayaa engineer yarisow engineer dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee howlgalladani ay abuurayaan ee sida dadka qaxaya matalan iminka xudur oo kale waa go'doonsan tahay sicir barar ayaa ka jira baabuur ma geli karaan bal ii sheeg maxaa dowladda uga qorshaysan dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee howlgalladan ay dhaliyeen inay ka qabato sida matalan xudur arrinta ka taagan oo kale arrinta xudur waxaa dhibka weyn sii geliyay waxay tasaa la socotid kooxii al-shabaab oo diiday in maaragtay dadka ay soo gaaraan maaragtay gardaarkii bini'aadanimo taasna waa maalmo koobana waa laga saari doonaa meelahaas ay joogaan annaga waxaan rabnaa waxay tahay shacabka soomaaliyeed inay maaragtay maamul wanaag iyo dowladnimada dowladdu waa shacabke in shacabku runtii ay u istaagaan inta dhiman waxaan kaloo iyadana xusid mudan in dowladdu ay diyaar la tahay culimada ha noqoto qaybaha kala duwana bulshada ha noqoto sidii dadkii ama dhalinyarada ama soomaalida shabaab ku dhex jiray gacan fidan loogu soo dhaweyn lahaa isla markaana maaragtay laga dhaqan celin lahaa war waxa ay wadaan inaysan ahayn wax diinta iyo ku salaysan isla markaana maaragtay shabaab tegidiisii ay fursad kale noo noqoto annaga inteenu soomaalida ah dib heshiisiin iyo dhankii siyaasadda iyo maamul wanaag aan u wada jeesano iyadana qorshaheedii oo dhamaystiran ayaa hadda socda waa tahay genaraal maxamed nuur galaal cawad axmed iyo injineer yariiso dhammaantiin saddexdeenuba aad baad ugu mahadsantihin wakhtigiinna waa tahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay howlgallada militariga ee ka dhanka ah ururka al-shabaab barnaamijkan waxaa igala qaybgalay afhayeenka madaxtooyada ahna la taliyaha madaxweynaha soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso oo ku sugan magaalada muqdisho genaraal maxamed nuur galaal oo ka tirsanaa saraakiishii sarsare ee ciidamadii dowladda soomaaliya oo haatan isna ku sugan magaalada gurceel iyo cawad axmed cashar oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isaguna ku sugan dalka kanada barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doonno waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdicasiis xuseen cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana barnaamijkaasi uu gebagaba u ahaa guud ahaan idaacadayadii fiidnimo waxaan dhegaystayaal mar kale kulmi doona haddii allima beri saacaddu markay tahay lixda iyo barka inta ka horreysa dhammaan nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.